gudoomiyaha waxbarashada gobolka saraare uu heliyo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada caynaba mas-uuliyiin ka socday degmooyinka oog iyo wadaamago ayaa dhagax dhigay laba iyo toban fasal oo lagu soo kordhinayo sideed dugsi oo ku kala yaala magaalooyinka caynaba oog wadaamago iyo mirir ee somalilan mashaariicdan horumarineed ayaa waxaa fulinaya shirkadda dhismaha ee cakaara iyadoo maalgelinayso hay-adda aylaad gudoomiyaha waxbarashada gobolka saraar cabdikariin saciid ayaa ka warbixiyey dhismaha fasaladan cusub
waxaanu joognaa waa dhagaxdhigii dugsiga oo in badan dugsi kale dugsaarku ahaa oo saddex fasal aanu ilaahay noogu soo guuleeyey mashruuca g b e-ga ay markaa ay wado hay-adda alayd shirkadii dhisaysana ay nala socoto cakaara guud ahaan gobolka saraar labiyo toban fasal baa ka howl laga dhagax dhigay insha allah labiyo tobanka waa la dhisi doonaa iyo laba haysiiyey iyo hal fasaloo gaalfarankiya dugsiyada haddii aan tilmaamo waa wiiraroo hal fasal ah iyo hal fasaloo amal boodhin ah wadaamago iyo goosarad wadaamago laba fasal ah labada kaama ee caynaba oo laba fasal ah iyo ayaan leh xalan oo qolkii nasashada hablaha iyo aysiiya iyo dugsigan joogno saddex fasal isagana loo dhisayo alaamin mas-uuliyiin ka socday degmooyinka oog iyo wadaamago ayaa u mahad celiyey cid kastoo ka qayb qaadanayso dhismaha fasaladan cusub aad baan ugu faraxsannahay haddaanu maamulka degmada iyo bulshada reer ognahay runtiina waxay dabooli doontaa baahi badanoo loo qabay iskuulkuu qabay xagga waxbarashada iyo waxa weeye imkaaniyaadkaba saaka sidoo kale waxaanu dhagax dhignay iskuulka xalane galfren iyo i c e waxa weeye hay-adda iyo waxa weeye wasaaraddu aad bay u mahadsan yihiin iska mahadnaquun aan u mahadnaqayo runtii mashruuca j b ga runtii hay-adda lighta inoo keentay inoo wado mas-uuliyiinta runtii ay soo igmadeen ee runtii gobolka ka shaqaynaya haddii alla hawooda le muddadaas saddexda bilood ah waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta gobolka wasaaradda waxbarashada fasaladan cusub ayaa horey uga samaysnaa jiingado burbursan iyadoo hadda loo bedeli doono dhismo dhagax ah oo lagu horumarinayo waxbarashada carruurta